إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraan min adilati alaxkaam waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay kitaabu lbuyuuc waxaan gaar ahaan si gaara ugu sii dhex jirnay baabka ugu horeeya baabka beeca baabu shuruudihi wamaa nuhiya canhu minhu baabkaasaan ku jirnay wa canhu can abi hurayrata ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ishtaraa qofkii gata dacaaman cunto falaa yabixu yuusan sii gadin xataa yaktalahu ilaa uu beegto oo uu la wareego rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidkan abu hurayra radia allaahu tacaala canhu wuxuu ka hadlayaa qofka hadduu cunto soo gato cuntadiisiima gadi karo ilaa uu waxa weeyaan la wareego marka hore horta qofka markaa hadduu gato dacaam ma sii gadi karo ilaa uu la wareego xadiidku intaasuu faa'iideynaa man ishtaraa qofkii gata dacaaman cunto falaa yabixu yuusan sii gadin xataa yaktaalahu ilaa uu beegto marka yaktaalada waxaa hadda loola jeedaa xataa yastawfiya wayaqbida ilaa uu la wareego badeecadii qofkii badeecuu gatay marka uu gato qofkii uu ka gadayaa weli gacanta ku haya kalema uusan wareegin ma gadi karo ma gadi karo qofkuu ka gaday qofkii uu ka gaday laftirkiisiyaa gacanta ku haya badeecadii markaasuu qof kale inta la heshiiyu ka dul faa'iida ma la ogola waa inuu la wareegaa oo inta qaato meel kale dhigtaa meeshaas markuu geeyaha ka faa'iido laakiin qofkiio gacanta ugu jira maya sababtoo ah sideeda faa'iidada waxaa iska leh qofkii haddii badeecadaanu baaba'do dhammaanaya oo mas-uuliyaddeeda qaadaya daad badeeco gadato oo aadan la wareegin oo musiibanta ku timaadda ay baaba'do badeecadaadii adugu waa leedahay qofkii aad ka gadatay ayay dushiisa intuu gacanta ku hayo dhibaatadii ku timaadda si ay ka mas-uula idan marka ma dhici karto maadaama isagu mas-uul ka yahay hadday baaba'do inaad adigu ka faa'iida ma dhici karto alkharaaju bidamaan faa'iidada waxaa iskale qofka damaanaya hadday baaba'do marka badeecada markaad gadato haddaad rabto inaad sii gado waa inaad la wareegtaa waa inaad la wareegtaa dacaama xadiidku caddeeyey waxay yidhahdeen cilmigu sida cabdullahi bn cabaas ba caddeeyey dhammaan badeecada waa isku mid wixii la beego wixii la miisaamo wixii la tiriyo wixii la mitiriyo kulli waa isku mid waxaa la rabaa qofku inuu la wareego oo marka uu la wareego kadib uu sii gato ka faa'iido la wareegiddu way kala duwanta day yihiin wuxuu wax gacanta lagu qaado sida dahab ama saacad waa in lagu dhibood gacanta ku qabato waad la wareegtay markaas kadib waa gado karta hadday yihiin wuxuu wax la gado hadday yihiin wax oo maaragtay la qaro oo waxa wey laamyeeri iyo alwaax iyo wax hoogaa qaadid u baahan waa inaad inta qaadato meeshii ka qaadato meel kale dhigato hadday yihiin hanti ma guurtaa guryo oo kale lama qaadi karo waa in furihii lagu siiyo lagaaga baxa ood ku wareegta marka waxa weeyaan xataa yaktaana waxaa loola jeedaa xataa yaqbida waa ilaa intuu kala wareegayo la wareegidduna waxay ku xidhanta badeecada nuuceeda yani wax gacanta lagu qaado hadday tahay waa inay gacanta kuu gashaa hadday tahay waxyaalaha la raro waa inaad rarataa hadday tahay maalan hantima guurtaa sida guryo oo kaleeto waxa weeyaan waa in lagaaga baxaa oo furihii lagu siiyaa furihii waa in lagu siiyaa oo lagaaga dhex baxaa ood ku wareegtaa badeecada markaasaad gada kartaa markaas ayaad gada kartaa waxa weeyaan shareecada islaamku waxay aad ula dagaalantaa wax kasta oo keeni kara fasaad wax kasta oo fasaad keeni karay la dagaalantaa ilaaha dejiye waa alla xakiim ah badeecadan haddaad gaddo oo adoon la wareegin aad qofkiiyo hayo inta tagto faa'iidar qofkaad ka ereyga soo wada aad ku dulgado fasaad inuu yimaadaa dhacdo oo kii hunguri galo oo is ihahdo wallahi waa taa fartaadaa looga faa'iido oo uu isku dayo inuu beeciiba ka baxo xeelada raadiyo oo meeshaas waxa weeyaan muran iyo doodu ka timaad waxaasaa shareecada diidaysa idan mar haddaad badeecad gadato haddaa rabto inaad sii gadood la wareeg meel kala geyso markaad meeshaas geysato gado sidaas weeye وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله رسولك الله ريبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين لبا بيع لبداس بيع في بيعة هل بيع دحدي صحابي رواه أحمد أيه وريه والنسائي وصححه الترمذي ترمذي أيه صحيح يلي وابن حبان وصحيح يلي أي مكرنا صحيح يلي عبد الحق وكل أحكام تسكون صحيح يلي شفنا سيدنا البان إرواء القليل وحديث صحيحة wariabi daawuudda waxaa u sugnaaday man baaca qofkii gadaa baycatayni laba beec labadaas beec oo fii baycatin hal beec dhexdiisa ahaaday falahu waxaa u sugnaaday awkasuhumaa labadooda midka nuqsaanta badan awir ribaa haddii kale ribu ku dhacay xadiidkan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu reebay can baycatayni laba beec oo fii baycatin hal beec dhexdiisa ahaaday hal beec in laba beec la gado maxaa loola jeedaa aad ayay iskugu khilaafeen tafsiirka loola jeedo culummada culimmada gabadh waxay ku fasireen waxay yidhaahdeen waa inaad tidhaahdo shaygan maradan mase shaygan tobanaan kaa siiyey hadday kaash tahay hadday dayn tahayna waa labaatan sidaas waxaa ku fasiray xadiidka raawida ka wariyey cabdullaahi bn mascuud samaad ibn lxarb waxaa sidaas kaloo ku fasiray imaamu maalik kitaabkiisa muwadaca ah sidoo kaleetuu ku fasiray imaamu nasaa-i sunankiisa imaamu shaafici sidaasuu ku fasiray sida ibnu cabdilbari ka soo raray sufyaanu thawriya sidoo kale ku fasiray oo cabdirasaaq ayaa ka soo raray musanafkiisa marka waa nuucaas waxay yidhahdeen aimadaas oo dhan waa inaad tidhahdaa shaygan keesh hadduu yahay intaasaan kaa siiyey maalan toban hadduu dan yahayna labaatanan kaa siiyey marka mas'aladaas xalay mas'ale aan soo sheegnay dadka gabal inay kuqa ku qaldaana dhici karta oo xalay waxaan idhi baycu taqsiid waa bannaan yahay ijmaacna wey oo waxay tahay baycu taqsiidna waxaa la yidhaahdaa inaad hanti ka qaadato qofkan maalan oo ama guri ama gaari waxaa ku leeyahay keesh hadday lahaale intaanan kaa siina laakiin hadda keesh ma haysatid soomaan haa khalaas waxaan kaa siina marka lacagtii kugu badina intaas waxaadna iskaga bixina kiskisaad iskaga bixina xadiidkii bariiraan kusoo qaadan ijmaac inuu yahayna waa soo raro shirkadaanad ka qaada gaariga waa iska yaryarayna haddaad keesh u bixi lahaydna waa lagaa dhimi laha lacagta kan iyo kii maxay kale yihiin waxay kale yihiin kan la diidayaa waxay tahay inaan la kala caddayn oo waxaad tidhi hal mar qofki wuxuu yidhi haddii ay keesh tahay in intaasaan kaa siiy hadday dayn tahay in intaasaan kaa siiy kaasuu yidhi waaya waa kaa gad lamada yaqaan lacagti marka tay ku dhacday ma daynkiiyay ku dhacday mase waxay ku dhacday keeshki lama yaqaan lacagta wax lagu gaday laakiin haddii intaysan kala tegin ay kala saaraan arrinta oo waxa weeyaan ay ku heshiiyaan lacagtu waa keesh waana intaas haye intaas maiga siisata waa kaa siistay waa hal beec ama ay ku heshiiyaan dayn khalaas beec waa ansax waxaa la diidaya waxay ahayd labada beeco isdul saaran oo ah hadduu kaash yahayna intaasaan kaa siiye hadduu dan yahayna intaasaan kaa siiye ayaana waa kaa gad tee wax lagu gado adugu sheeg haddee majhuul wey lacagtiyaa laga jaahiliy shuruuddii beeca shardi ka mid aha maqan ma ansixin waxa la diida waa midkaas laakiin haddii intaan la kala tegin laysla caddeeyo haye kaashaan kaaga gadaa ama daynaan kaaga gadaa midaa lagu heshiiye midkiiyaa laysla qariday khalaas kiiyaa lagu kala gato waa cadyahay markaas beec waana ansaxaya midkaas culammada gabalna waxay ku fasireen tafsiir kale oo waxay yidhaahdeen macnaheeda waxay tahay qofkii badeecada lahayaa wuxuu leeyahay maalan shaygan intaasaan kaa siiy shardina waxaa adna inaad shay hebel iga gadato oo alaabtaada aad ka mid a maalan wuxuu ku leeyahay gaarigaygan waa kaa gada shardi wey laakiin baqaarkaad iga kiraynay adiguna laba beeca isdul saaran soo ma jeeda labaa laysku dul xiraa kaas way yidhahdeen waxa la diidaya waa kaa gaday gaarigan intaasaan kaa siiyey shardina waxaan kaaga siinaa waxa weeyaan inaad adnigun baqaarka iga kiraynayso hadaadan iga kiraynayn kaa gadanma markaa waxay yidhaahdeen waxa markaas fasaadka keena wuxuu yahay shardi mustaqbalaha ku xidhan milkigiiba sugnaanma maxaa yeelay hadhow baqaarki in laga kiraynaya in kale lama gaadhin hadda waxaa laga wada hadlaya maalan gaarigan marka shardi mustaqbalaha ku xidhan milkigii aan sugnaanayn suuraddaasna culamada gobola u fasireen suurad saddexaad suuradda saddexaad waxay tahay waa suuradda alcalaamatu taqyudiin ibnu taymiya iyo tilmiidkiisa ibnulqayim ay doorteen oo yidhahdeen xadiidkuna macno kale ma leh wuxuu yahay in aad la yidhaahdo qofkaanu maalan fiiri wuxuu rabaa lacag dayna lacag daynuu rabaa lacag dayna si saxa qofkii waa isku sii diiday ilaa dayn waxaa bixiya qof ajar raba daynka asaga faa-iido uguma jirto qofka bixina qofku wuxuu dayn bixi karaa qof qofkan ixsaan u samaynaya ilaahay ajar ka rabaa dayn bixiy soo ma jeedi marka daynkii waay markaasuu wuxuu rabaa inuu ribo xeeladaysto inuu ribo xeeladaysto uu rabaa markaasuu wuxuu leeyahay shaygan waxa weeyaan iga gab oo dayn ahaan iga gab maalan ama waa gaari ama waa guri miaal guriyuu ka gab wuxuu leeyahay gurigan beeca kuu ah ama booskan waxaad iga siidaa boqol dayn ah waa kaa siiyey markuu ka siiyey yidhaahye waa ii beecee siddeetan ma iga siisanay isagu lacagtuu raba awel siddeetan hadda ma iga siisanay kii hore guriga lahaa yaa siddeetan ka siisana ka gurigiisiina wuu haystaa ninkaana xuu ku leeyahay ninkaana labaatana u saaran soo ma jeedin meesha marka isku duuduub marka arrintii ay noqoto waxay noqotay ninkaanu markuu socday waxba ma wadan soo maa wuxuu qaatay siddeetan lacag siddeetan lacaga ayuu qaatay maxaana lagu leeyahay laga sugaa boqol waa caynu riba soo maa riba alfadli waa saasba boqol aa la dayniyey hadhowna waxaa la rabaa siddeetan aa la dayniyey boqolna waa laga sugaa oo labaatan aa la saara waa ribo marka saabta loo diiy marka ribadiiyay xeeladaysanayaan ribadiiy xeeladaysana marka horeeto markaasu wuxuu leeyahay gurigaagaan ama booskaagaan aan kaa gadana boqol aan kaa siisan waa kaa markay kala qortaan uu leeyahay maga gada waa beeca asagiiyaa ka gadana dib uga gadana markaasuu leeyahy sideetan aan kaa siina qofkii sideetan u qaadana hadhowna boqolaa laga raba boqolaa laga raba marka waxay ka dhiganta asagoo inta u yimid bangigii yiri idayni waxa weeyaan siddeetan lacaga oo la yidhi waa lagu daymiyey intaas la maqnow hadhowna boqolaad keeni waa nafsu ribadii marka waa xaaraan waxa weeyaan baycatayni fii baycata halkan boos ama halkan gaari ama halkan shay a hal mar laba beec la gado oo kala duwan marka qofkii laba beec gada falahu aw ka suma labada midii nuqsaanta ahayd uu leeyahy oo nuqsaanta badneed awil riba haddii kale ribo ku dhac ama waa inuu sideetan ka qaataa haddii kale waa ribo hadii kale waa ribo xadiidku macnahaas macnaan ahayn ma laha sidaas ayuu yidhi ibnulqayim raximah llahu tacaala marka waana masalada la ihahda ciinada la yhahdo baycu lciina waa bayca la yidhaahdo oo nabigu yidhi sala allahu alay wasalam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa raditum bizarc wa taraktum ljihaad sallad allahu calaykum dullan laa yanzicu xataa tarjicuu ilaa diinikum marka baycul ciinada nabigu sheeg waa baycaas waa ribo la xeeladaysana waa ribo oo la xeeladaysana wey waa xaaraan marka xadiidku marka wuxuu tusayaa waxa weeyaan xeeladaha shayga xaaraanta in la xeeladaysto inay mamnuuc tahay xaaraan tahay iyo waxaa la idhahdaa saddu daraa'ic in albaabada ribada iyo xaaraanta laga gelayo o dhan la reebo oo la nahayo وعن cمر بن شعyب عن أbيه عan jده qاaل qاala رasuuللahi rasuulka al sلى الlaه عليه وsلم wuxuu yidhi laa يxiل xalaal ma ahan سلف hormaris iyo وabayc beyc walaa shardaani laba shardina xalaal ma ahan labada shardioo fيi baycin beyc dhexdiis ahaaday walaa ribxu ma shay in laga faa'iidaana xalaal ma ahan lam yuطman aan la damaanin walaa baycumaa shay baciisna xalaal ma ahan laysa cindaka agtaadaan ahayn rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyan waa saxaaxu tirmidiyaa saxiix yeelay wabnu khusaymana waa saxiix yeelay walxaakimu xaakimna waa saxiix yeelay xadiidkan marka camar ibnu shacayb radia allahu tacaala canhu xaafidku wuxuu yidhi waa akhrijahu xadiidkan laftirkiisa xaakimaa soo saaray fii culuumi alxadiid uu ku soo saaray xaakim laftirkiisa ayaa kusoo saaray kitaabka la yidhaha macrifatu culuumi alxadiid macrifatu culuumi alxadiid aa la yidhaha min riwaayati abi xaniifa ayuuna ku soo saaray can camar ayuu ka wariyey ibnu shacayr can abihi can jadihi almadkuur bilafdi wuxuuna ku soo saaray nahaa nabigu waa reebay can baycin wa shardin beec iyo shardi wada socda wa min haada lweji wejkan oo ah can baycin wa shardin akhrajahu dabaraani ayaa ku wariyey fi lawsat mucjam alawsatka wa huwa hariib waana daciif marka waa daciif xadiiskan qaybtan dambe sheekh naasidiin albani silsilatu xadiisi daciifa afar boqol sagaashan iyo kow laa asla lahu asalba maleh buu yidhi taqyidiin ibnu taymiyana fataawa alkubraa amase majmuuc lfataawa fataawa alkubraa fataawa misriya loo yaqaanaahi majmuuc lfataawa juska saddexaad saddex boqol labaatan iyo saddex safxada ah wuxuu yidhaahdaa laa yuujadu fay fii shayin min dawaawiin اlxadiid hal shay oo diiwaanada xadiidka ka mida lagama helo lafdigan annahaa can baycin wa shardi laba cilaa ku jirta cilada ugu horeyda waxaa ku jira nin la yidhahdo cabdullaahi bnu ayuub addariir oo uu yidhi daaruqutni waaba matruuqba matruuq marka waa jarxi aad u daran weyn sheekhiisa maxamed ibnu sulaymaan adulina waaba majhuul sanadka waxaa kaloo ku jira abuu xaniifa imaamkii weyne abuu xaniifa ama xaniifana waa daciif xadiiska lagu arko oo a'immada way wada daciifiyeen waaweyn oo dhan sida imaamu muslim oo kale imaam axmed ibnu xambal oo kale cabdullaahi ibnu mubaarak oo kale imaamu nasaa-i oo kale daaru qudni oo kale iyo qayrkooda waa daciifiye cilada loo daciifiye waa lisuu lxifdi maahan diin xumo ku jirta waxa weeyaan xifdigiisaa liita yidhahde xifdigiisa ayaa liita yidhahde ibnu xibbaan wuxuu yidhi kaana rajulan jadilan abu xaniifa wuxuu ahaa nin dood badan macnaha nin caqli badan nin aad u caqli badan oo hadalka hela ayuu ahaa daahir alwaraci dhowrsigiisu uu cad yahay xaaraanta iyo dunuubta qada sida uu u dhowrsado ay daahirta ayuu ahaa abu xaniifa lam yakun ilxadiiu sanacatahu laakiin xadiidku sancadiisa ma ahayn fanigiisa ma ahayn xadii xadiidku sancadiisa ma ahayn xadaa bimiati wa alaaiina xadiian sidiisa wuxuu wariyey oo sanad ku wariyey boqol iyo soddon xadii boqol iyo soddon xadiis ayuu sanad ku wariyey maa lahu fi dunya ayruha adduunka korkiisa xadiis kale kuma leh abu xaniifa marka boqol iyo soddonkii akhdaca fii miatin wa cishriina xadiian boqol iyo labaatan ku gafo tobanaa nabad gasha toban xadii bis a u nabad gasha boqol iyo labaatan ku gafayu marka wuxuu yidhi axaadiistaas boqol iyo labaatanka ima an yakuuna aqlaba isnaado qaar sanadku istaba marina oo qayara matnahu qaarna matnigiiu bedelaa min xayu laa yuclam uusan mana oga inuu saas u bedelay waa nisyaan falamaa qalaba khadawhu calaa sawaabihi marka qaladkiisii ka batay saxdiisii oo inta uu gafaayo iyo intuu saxaaya badantay intuu gafaa istaxaqa wuxuu xaq u yeeshay tarka alixtijaaji bihi fi lakhbaar in laga tago in xadiis loo xujaysto halkaasaa looga tego marka abu xaniif xadiisuu ku jiro lama xujaysto lama xujaysto marka fa huwa raximah llah wuxuu ahaa faqiih wari zaahid ah laakiin xadiidka iyo dabdiga uusan ku ficnayn laakiin xagga cibaadada iyo tadayunka iyo akhlaaqda iyo dhowrsanaanta imaam wey fiqiga iyo cibaadada iyo dhankaasuu ku fiicnaa taasuuna ku mashquulay nin caqli badanna waa ahaa oo dooda hela hadalka oon laga gar helin waxa weeyaan dadka ahlulbidaca iyou la doodi jiro iyo kuwaanba jiritaanka ilaahayba rumaysnayn waana ka heli jiray badanaaba xadiidka marka qaybtaas horeeto ayaa saxiixa laa yaxilu xalaal ma ahan salafun hormaris iyo wa baycun beec intaas macnaheedu waxay tahay intaas macnaheedu waxay tahay qofku inuu yidhaahdo maalan tusaale gaarigaygaanan kaa gadaa shardi waxaa inaad i amaahinaydo dayn siinayd sidaas imaamu maalik ayaa ku fasiray oo muwadac kula fasiray wuxuu leeyahay shaygan aan kaa gadaa maalan ama gaarigaan wax soo qaado adugu miaal shardina waxaa ah inaad amaah ama dayn ii siinaydo adiguna shay hebel ama wuxuu leeyahay daynkaanaan ku siinayo qof daynu ka soo doonto markaasuu leeyahay daynka waa ku siinaa laakiin shardi waxa ah badeecadaada hebla inaad iga gado aniga macnahaas weey waxaawan xaafid ibn cabdilbar ibnu hubayra ibnu rushdi waxay ku soo rareen ijmaac inay tahay macnahaas wax khilaafa laguma ogu yidhi ibnu qudaama macnahaas weeye xadiiska macnahaasuna waa xaaraan waa xaaraan sababta u xaaraanta la noqday mataqaan marka waxa weeyaan kullu qardin jara manfacatan fa huwa riba dayn kasta oo qofka daynta bixiyay dan u keenaya waa ribo sideed kullu qardin jara manfacatan fa huwa riba dayn kasta oo qofka daynta bixiyay dan ugu jirto waa ribo dayn waxaa la rabaa in loo bixiyo wax tarib qofkan ugu naxariiso wax ku tar waa in daynku yihi ajar aakhira uga hel laakiin daynka haddii qofka bixinaa dan kale ku helayo ribaa la yidhaahdaa waana xaaraan waa ribo islaamku ma ogola gaaladaa taqaana bunuugtaas ribada qofka inta dayn la siiyo xoogaa dulsaara la saaro marka waxa weeyaan meesha waxaa laga fahmayaa mar hadduu leeyahay daynka waa ku siina laakiin shaygaas iga gad waxa weeyaan dayntan qofku wuxuu u bixinaa in shaygaas laga gado nacfiya ugu jira riba wey marka ma banaana marka ma banaana kaas marka waa xukunkaas walaa shardaani fii baycin laba shardi oo hal beec dhexdiisa ahaadayna ma banaana kaas maxaa loola jeedaa isagoo khilaafaa ku jira tafsiirkiisa ahlucilmiga gabaal waxay yidhaahdeen daahirkiisaasay ku fasireen waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa qofka markuu badeecada gadana laba shardi in lagu daro maalan waa inuu yidhaahdo suuqaanu tegay xaabada meesha lagu gado xaabada la shito markaasuu yidhi xaabadan waa kaa gadanaa shardi waxaa markaan kaa gato inaad ii qaado guriga iigeyda iina jejabido waa laba shardiyada adaa ii qaadaa adaana ii jijabina ama maradiu ka gato way leedahay gabadhii aad bacadlihii tagtay oo daahiyay ka gadato waay leedahay shardi waxaa daahiyadan inaad ii tolaydo kadibna ii qaadaydo guriga ii geynaydo laba shardi ku darta eber weeye kaas wa xadiisku hadlahay laba shardi in la dhex geliyo maya wax ka gado kana heshiis kale ka dhig maxaa iskugu dare taas culimmada gabadaa ku fasireen culamada gabalo tafsiir kale ay qaateen oo waxa tafsiirkaas hore ibnulmudir wuxuu u nisbeeyey imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahaweyhi culamada kalena tafsiir kale ay qaateen waxay yidhaahdeen maya waxaa loola jeedaa bayculciina oo ah waxa weeyaan badeecadan hadda iga gado waxa weeyaan iyadoo kaash hadday tahay toban anigana daynan kaaga qaadana labaatan daynan kaaga qaadana waa masaladii ciinada ma banaana ibn اlqayim wuxuu yidhi macnahaas u xadiisku leeyahay macnaha kalena ma banaana macnaha kale in lagu fasiraan ma banaana waxa weeyaan shaygan kaashan hadda kaaga waxa weeyaan sii hadeer oo idaymi maalan idaymi boqol igu daymi hadhow haddana sideetan kaasha iga siiso waa tii oo kaleeto waa ciinadii ciinadii wey bayculciina weeye sidaas ayay yidhaahdeen marka kaas ma banaana ma banaana mas'alada saddexaad waxay tahay walaa ribxu maa shay in laga faa'iidaa ma banaana lam yudman aan la damaanin shay aan qofku damaanin inuu ka faa'iida ma banaana macnaheeda waxay tahay badeeco markaad gadato waa xadiiski aan kusoo bilowna casharka wey in ilaa gacanta adiga lagaa saarood la wareegto hadday baabado damaanadda qofkaasa iskale aad ka gadatay badeecaad gadatay badeecadaas ilaa adiga lagugu wareejinayo mas-uulka lati day baaba'do qofkaasay ka baaba adiga waa adiga badeecadii ad leeda marka ilaa aad la wareegto ma geda kartid adna maadaama aadan damaanayn hadday baaba'do ma gedi kartid badeecada maaad markaad gadatood lacagta la baxdo sug ha lagugu wareejiyo markii lagugu wareejiyo qaado meel geyso markaas gado laakiin markaad lacagta bixido adoon la wareegin inta tagto qof la soo heshiiya kama geda kartid kama geda kartid maaa hadday maanta baabadaba damaanadeeda malihid sidaas weeye qaybtaasuna xukunka afraadna wuxuu yahay walaa baycu maa laysa cindaka xalaal ma ahan wax aadan hayn inaad gadaa wax aadan hayn inaad gadaa xalaal ma ahan waxaa aad u cadaynaya xadiidka xakiim ibnu xisaam xadiidka xakiim ibnu xisaam a aada usii cadayna xakiim ibnu xisaam wuxuu yidhi rasuulka allaw ninaa ii imaana markaas wuxuu weydiinayaa badeeco aanan hayn ina inaan ka gado suuqaan uga soo gadaa asna waa ka gadaa ka war nabigu wuxuu yidhi ha gadin waxaadan hayn macnaheeda ma taqaan qofaa kuu yimid markaasuu ku yidhi badeecaan rabaa maalan laamiyeriu rabaa ama dharuu rabaa taayaruu rabaa badeecuu rabaa gaariyuu rabaa mana haydid badeecada noocaas markaasle waa kaa gada badeecadaasaan rabaa kuleeya miaal badeeca meel ka muuqato markaasa leeda anaa kaa gada intaasan kaasiis laagtas laagta markasiyaa u dooni waa midaas mida xadiisku diiday malaha waana midda ugu badan wax lagu kala garto soo maa laakiin culummadu waxay yidhahdeen wej banaanaa jira wej banaanaa jira waxay tahay wejka xaaraanta iyo wejka banaan waa inaad kala gar taqaano shayga xaaraanta la diidaa waxay tahay badeecadii adiga ma haydid laba maaday mid taha ma haydid marka lagu yidhaahdo adiga maba lihidba badeeca saas oo hadda waa kaa maqanta gacantaada waa ka maqanta marka badeecadiiyo meel taallo uu kuleey badeecadana raba markaasad leeda anaa kaa gaday mana lihid adiga markaad ka gadato cag ka qaataad kii inta u tagto aad ka soo gadayda ama si kale uga soo qaadanaysa taas wey midda xaaraanta taas wey midda xaaraanta midda banaano xayta mid banaana taalle u fiirso waxaad leedahay badeecada nuucaad rabto sheego anaa kuu keenaaye fiiri maahan middaasan kaa gadaa middii hore la diidayo waxay ahayd in la cayino la ydhaha middaan ama middaan middii inta farta lagu taago waxaad leedahay badeecadan aad rabto anaa kuu keenayo lacagta adu ise imisaad igu keenay intaas seefaad waa gaday waa dayn camal keenaad leedaha lacagta waa shardi haddaadan lacagta ka qaadin beeca waa faasi waa inaad ka qaadda waktina waa inaad uqabataa haya galabta waktigaas ii imow ama barqadii intaasu saa ii imow suuqa tag soo dadkeen marka taas waa banaanta marka laba ayaa far u dhaxeeyaa inaad sifo wax uga gaddo iyo inaad cayn ka gaddo cayntaa xaaraan badeeco aadan lahayn caynteeda inaad ka gaddo wey midda xaaraanta laakiin sifaad waxba gadan kartaa badeecada saasa oo saas oo saasa waa kaa gaday waxa weeyaan anaa kuu keenaya mas-uuliyadayda aniga weeye haye iidhib hadduusan lacagta kuu dhiibin beec waa faasid salamaa la yidhahdaa waa noo imaan doona salam aa la yidhaahdaa waa faasid sifo iyo waktiya lagaa raba lacagtana waa in goobta lagu kala qaato tilmaan cadna waa inaad bixido waktina waa inaad u qabato shuruuddaas marka laga helo khalaas adugu saad rabto ku keen saad rabto ku keen dariiqun xalaala ku keen khalaas markaas waa ka gadan kartaa marka taasayna taasaana fudud midda badana wax lagu kala gataan middaas banaan middaas banaan wey hadda qof qof dhif un mooye marka taas weeye taasuna waa banaanta aimada caddaydeen imaamulbaqawi sharxu sunnaha ka mid ah abu sulaymaan alkhadaabi macaalimu sunanka ka mid a saas weeye yidhahdeen waxaa la diidaya xataa haddii fiiri badeecadii adiga waa kuu gadantay meelay taalla fiiri badeecadii waa kuu gadantay meelay taalla markaasaad uu yidhi badeecadaanaan rabaa markaasaa lega waaba tan tan anaaba le hadda tanaan kaa gada laakiin lama aadan wareegin o xaaraan wey markaas middaan soo maray noqonay waxa wey ma gadi kartisa lama aadan wareegin weli badeecada adigu waa gadatay lacagti waa shubatay adaa iskale baqaarkan ay taallaa marka ma gedi kartid laakiin qof kastaad wax uga gadan kartaa salam waxa la yidhahdo ta meel cidla iska geysatid waxaad tidhahdaa anigaad iga taqaanahay sifadaas iyo sifadaas iyo sifadaas badeecale lacagteedu intaas tahay lacagtan hadda ii dhiib waqti hebelna iga soo doono khalaas saasaad ku gadan karta sidaasa xalaal sidaas ayaa xalaal ama xadiidkana waa xadiis saxiixa weeye وأرجه xadيiثka xاakم وuu ku soo saaray في clوم الxadيiث min riواaيaة أbي xنيiفة عن cمر المذكور بلفظ نhاa عن byع وشharط bيع iyo شharد وmin hda الوجه أرجه طبراني في اوسط وhuوa غريب waana ضعيif qaybtaas waa sheegnay xukن lagama qaadan karo bيع iyo شharد waa banaan yihin bيع iyo شharد waa banaan yihiin wey وعنه عن cمر بن شعyب qaaل وuu hi cمر بن شعyب نahاa رasuul الlahi rasuulka allah reebay sلى الله عليه وسلم عan byع الcurbaani curbunta beeceeda carbuunta beeceeda marka nabigaa reebay sala allahu calayh wasalam can bayci lcurbaani carbuunta beeceeda rawaahu maalik ayaa wariyey qaala wuxuu yihi balaqanii waxaa iga soo gaaray can camar ibnu shucayb bihi waxa weya can abihi can jaddi xadiidka waa daciifta dacfigiisuna waa daahir o balaqanii hadda waa kan yidhi ciddii marka camar ibnu shucayb ka wariday oo maalig uu ka maqlay aan caddaynoo majhuul ah balaaquu ku weri marka waxaa maqan oo sanadka meeshii ka waxa weeyaan laga jaahil yahay oo mubham ah waxa weeyaan cidda maalig uu ka wariyey qofka maalig ka wariyey oo ka soo wari camar ibnu shucayb qofkaasaan la garanayn marka xadiisku waa daciif carduun waxaa la yidhaahdaa waxay yidhahdeen fuqahada waxaa la yidhaahdaa inaad badeeca qof kula heshiido ama waakiilaad kula heshiiday guriyaa la kala kirayna baabuuraa la kala kirayna amase waxa weeyaan waxbaa la gadaa beec ama kilaad qof kula heshiido markaad la heshiidaad u dhiibay xoogaa lacag markaasaad leedahay lacagtan hay haddii beeca uu dhammaystirmo dee lacagtaas ayaaba ka mid a lacagtaasaan soo dhammaystirayna daanaan soo dhammaystirin adaa leh taas oon beeca ka baxno saasaa la idhahdaa waxa weeyaan curbaan ama curbuun sidaasaa la yidhahdaa ma banaanta mase ma banaana xadiidku waa daciif sidaan aragnay fuqahaduna waa isku khilaafeen jumhuurtu waxay qabaan inuusan banaanayn xaaraanna uu yahay sida waxa weya xanafiyada iyo maalikiyada iyo shafa shaaficiyada iyo riwaayad imaam axmed jumhuurulculamaa waxay mareen waa xaaraan waana aklu amwaal bikayri ciwad maalkiyaa lagu cunay layihin ciwada la-aan maxaa qofka maalkiisa lagu cuna maxaa qofkaan maalkiisii lagu cunaa sidaasay mareen qowlka mashhuurka ee xanaabilada ee uu la kali noqday imaam axmed madaahibta kale kala kali noqday waa banaantuu leeyay mana ahan aklu amwaali nnaasi bilbaail sababta qofkan waktigaa laga dayacay leey waxaa dhacdaa beec badan inuu seegay intuu adiga kuu xabisna marka xabisidii aad xabistay u qaadaan lacagta maahan cayaar ku qaadan intii aad adiga celinayday ilaa magacadiisan waa gadana intaasoo qofa u imaanay markaasu iska dirah le maya waa gatay marka xabiskii aada xabistay oo u qaadana waana banaan tahay imaam axmed waxaa la yidhi ma sidaasaad leeda markaasuu saan u dhihi waayo cumar ibnu khadaaba sida yeelay ma wa cumar ku tegey aan anigu ka jooga cumar ibnu khadaab markii uu ka gadanayo safraan ibnu umaya gurigii weynaa oo xabsiga ka dhigayey waxa weeyaan naafic ibn alxaaris ayaa u shaqaynaya oo maka waxa weyan caamil uga aha cumar safwaan asagaa kula heshiiyey daarta afar kun oo dirhamu kula heshiiyey wuxuu shardi uga dhigay safwaan naafic wuxuu yidhi haddii cumar raalli ku noqdo beeca khalaas waa laga gadaa lacagtaa lagu dhammaystira hadduusan raalli ku noqonna afar boqol oo dirham aad leeda afar boqol oo dirham aada leeda mar haddii cumar sidaas yidhi wuxuu yidhi axmed khalaas dee annagu waa sidaasay dhehaya marka cabdullaahi ibnu saalex alfawsanna wuxuu leey qowlkaas waa daahir oo ah in curbuuntu bannaan tahay waana siduu doortay cabdilcasiis ibnu baas raximah llah laakiin jumhuurta qowlka horey mareen xoogaa waracnimada inuu qofku iska daayaa fiican laakiin daliilka haddii ay la deliishaday waa daciif oo jumhuurta u daliishadeen inuu xaaraam waa daciif marka curbuunta daliil cad oo xarimaaya male qofkana waqtiga laga baaba'sho wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal ibtactu waxaan gatay zaytan saliid fi suuqi suuqa dhexdiisaan ku gatay falama stawjabtuhu markaan mutay oon xaq u yeeshay laqiyanii rajulu ninaa ila kulmay fa acdaanii bihi wuxuu iga siiyey ribxan faa'iido xasana wanaagsan fa aradtu waxaan damcay an atriba inaan ku dhufto calaa yadi rajuli ninka gacantiisa anaa inaan ka gato inaan ka gataan inaan gacantiisa ku dhuftaan damca gacanta fa aqada rajulu ninaa qabtay min khalfi gadaalkayga bidiraaci dhudhunka ninaa gacan dhudhunka igu dhegay gadaal iga qabtay faltafatu waan fiiriyey ninkiiyaan milicsaday faidaa isla markiiba zayd bnu haba haabit wey saxaabigii weynaa zayd bnu haabit fa qaala wuxuu yidhi laa tabichu ha ku gadin xayu t xayu ibtacta meeshaad ku gadatay baaca waa qofka badeecada bixiya baac baaca haddii la yidhaahdo baaca waa gada yabiicu waa gada baaci haddii la yidhaahdo waa qofka badeecada iska bixinaya oo lacagta qaadanaya haddii la yidhahdo mushtari ama ishtara waa gatayna waa qofka lacagta dhiibayo badeecada qaadanaya haddii la yidhahdo ibtaaca fiiri waxay la mid tahay ishtara waa qofka lacagta dhiibay marka waxaa isku mid ah ishtaraa iyo ibtaac waa isku mid labadaas waa isku mid waa qofka lacagta dhiibay baaci aan qofka la yidhahdo ama baaca waa gadha ama yabiicu waa gadhaana waa qofka badeecada hayo oo badeecada bixinaya baayica la yidhahdo marka wuxuu yidhi laa tabicu ha ku sii gadin xaysu meel ibtactaw aad ku soo gadatay markii horeta ilaa cabdullahi bn cumar lacag u dhiibay badeecadu qaatay marka mubtaacu ah ama mushtari markaan dambena badeecadiiu leeyaho baaicuu noqona isagaa iska sii gada xataa taxuusahu ilaa aad u wareejido ilaa raxlika deegaankaaga meesha aad degan tahay raxliga waxaa la ihahdaa maskanka meesha aad degan tahay ilaa aad u wareejido fa ina rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam nahaa waa reebay an tubaaca silaacu badeecadaha in lagu gado xayu meel tubtaacu lagu soo gatay xataa yaxuusaa ilaa ay koobaan badeecada atujaaru ganacsatada ilaa rixaalihim deegaanadooda meeshay degan yihiin rawaahu axmeda wariwa abu daawuuda walafdu lah wasaxahu ibnu xibaan walxaakimna waa saxiix yeelay sheekh naasudin albanina wuu saxiix yeelay xadiidkan wuxuu ka hadlayaa xadiidkii ugu horreeyan ku bilownaba darsiga macnihuu ka hadlayay oo ah badeeca haddaad gadato goobtii kuma geli kartid waa inaad la wareegto qaadato meel kale la tagto islaamku mar kasta wuxuu la dagaalamaa wixii keenaya nisaac iyo muran iyo doob wixii keenaya waxaasoo dhan uu baabi'iyaa haddii waxa weeye goobtii badeecada aad ku gadatood lacagta ku dhiibtay waxa weeyaan kuma gada kartid waa inaad la wareegtaa oo qaadata geyso meeshaad deganta meeshaada markaad geysato gado laakiin goobtaad ku gadatay maya goobtaad ku gadatay kuma sii gedi kartid uma banaana qofka mushtariga goobtii uu ku gatay inuu ku inuu kusii gado waxaa la rabaa horta inuu qibloodo oo la wareego qiblooshada marka horena wausoo sheegnay way kala duwan tahay day wax gacanta lagu qaado tahay waa inaad waxbay gacanta ku dhigto saacad iyo dahab iyo wax yaroo gacanta waa inaad qaadato gacanta ku qaadato hadday tahay badeeca la rarana sida waxa weeyaan kutubaha iyo sidaasoo kale alwaaxda iyo waxa weeyaan laamyeriga raro baqaarkaaga geyso haddii ay yihiin sidaasoo kale hanti maguurtaa guri iyo boosna oo in lagugu wareejiyo oo inta wuxuu dukuminta la qaadato furihii lagu siiya hadduu furan lahaa oo lagaaga dhexga sidaas wey cabdalla ibnu saalex alfawsaan wuxuu leeyahay hadday hadde badeeco aad u tiro badan tahay oo rariddeeda dhib badan qofku iyo qarash badan uu ku gelaayo dii looga dhex baxo dii looga dhex baxo dhib male calaa kulli haal xadiiska sariix waxaa ku ah qofku badeecada meeshuu ku gaday inuusan ku gedi karin waa inuu la wareego la wareegiddana sidaas aan sheegnay ay kala tahay waxyaalaha loo diidayo xikamtana ilaahay baa garanaa culammadu waxay dhahdaan waxaa ka mid ah in nisaaca lala dagaalamo oo waxaa dhici karta badeecada meeshaad ku gaday haddaad ku gaddo waxa weeyaan markuu faa'iidada arko qofkii kaa gaday inuu xeeladaysto inuu beece hore guriyo waa waxbaa dhacayo hebela ila lahaayo waa la murmayo mid kalu hadduu raba soo borogaraamina markaasu isagu borogaraamsan imaan oo leeyahay badeecadan anaa iska lahaaye ninkaana ii gad ma dhihin aniga waa balaayahii shaydaan makrigiis marka waxaasoo dhan sharcigu la dagaalama waa la arkay fiiri de maxaa layda ahayd mase shalay ka waran abaartii aad ogeydeen bal fiiri banu aadan la yaabkiisa abaartii dhacday aan mid rati meel ka fadhiista bal bilaahi calayk waxyaalaha la yaabkan soomaalida hunguruxumadooda iyo damac waa waxaana wax qaadi kara damaanka meeshuu iga fadhiistay waa ka tegayaa iga gadana midaa wax yar ka siiyey ninkii waxa weye raashinu ku daldalay waa kooyi xoog u yeelay barwaaqadii roobkii alla keenay waa korarti lacag xoog le soo siisaayo ah mid walaalkiisa ordaayay anaa iska lahay tuugaanu waxba ma lahayna ratigayga ii celi kiya loo ta waryaa ma tuugana tuugaan hayun anugu ratigaas ma lahan ka tala adugu waa waxyaalaha qaraa-ibkay ka mid ad la yaabay tuugaan ahaa u leey hallay xiro anaa tuugahay u leey marka waxyaalahaasoo dhan a markaa sharcigu diidaya waxyaalahaasoo dhan ayaa sharcigu diidaya marka fiiri waxaa la rabaa si muranba uusan u imaan badeeco markaad gadato ha ku gadin goobtaas qaado meel kale la tag faa'iidadaad ka heshay adiga ilaaha adiga ilaha u isla ogaada balaayo iyo sharci ayaan lagugu soo kicin waxaasaa la diidaya marka xadiidka waa sidaas an ibni cumara radi allahu canhuma qaal ibtactu waxaan gatay zaytan saliid fi suuqi suuqa dhexdiisaan ku gatay falama stawjabtahu markaan waajibsaday macnaha istaxqaqtuhu markaan xaq u yeeshay wey falama istawjabtuhu markaan xaq u yeeshay oo anigu mutay laqiyanii waxaa ila kulmay rajulu nin fa acdaanii bihi wuxuu iga siiyey ribxan faa'iido xasanan wanaagsan faa'iido fiican uga siiyey faaradtu waxaan damcay an atribahu inaan garaaco calaa yadi rajuli ninka gacantiisa manaa inaan ka gadaan damcay faakada rajulu ninaan qabtay min khalfi gadaalkayga bidiraaci dhudhunka igu dhega taasna waxay tahay munkarka gacanta xataa in lagu suuliyo zayd ibnu saamida gadaal taagnaa markuu arka inuu gadaayo ku dheg uu yidhi ma gadeed agadi nabigaa diiday marka waa sidaas waxaa lagaa rabaa shay qalaba meesha aad ku aragto suuqa waxweyn masjidka dariiqa inaad qofka tale war ka joog sidaasaa diina waana iska aamusantaha inaad iska aamusantaha dad waxaa jira markay masjid ku jiraan waa muslimiin toosan markuu ka baxo khalaas waa ka siibana waa ka xoob siibana waxyaala igu yaabadna maa maantaaba lai sheegay ka war kuwaa halkan caasi ka raaceen yii magaalada xamaray aadeen mooryaan meel dhexa joogtaa marka a yidhahdeen war yaada mujrimiin yahay dastuurka xaad ka aaminsantihin alqaacida soo dega maxaad ka artaan dastuurka marka fiiri shacabkii gaariga saarnay bilahi calayku waa qayli waa aaminsanaa nagu aqalna ilaahaan idinku dheersha u fiirsada waxa weeyaan gaariga ka soo dega in la yidhaho ka cabsana intaasuu gaalnimo ku bedelana uu leeyahy gaalnimada waa ogola bilahi calaykum fiiri waxaas diin xumadooda hadhow qofkaas waa soo dega masaajidku soo gela hadda hadhowna gaariga ayaan lagaa dejin kaliy gaalnimada u dhaarana marka waxaas oo kale waa everywhere waxaa la rabaa meel kasta suuqa meel kasta diinkaaga inaad u taaganto alla ku caabudo gaariga suuqa meel kasta saasaa la rabaa halkaas dhudhunkaaga ku dhegay fiiri faltafatu waan fiiriya yidhi markuu dhudhunkaygu dhegay faidaa isla markiiba zayd bnu haabit waa saxaabigii zayd bnu haabit wey faqaala wuxuu yidhi laa tabic ha gadin xayu meeshii ibtactaw aad ku soo gadatood kula soo wareegtay xataa taxuuza ilaa aad u wareegsato ilaa raxlika gurigaaga raxliga waa maskanka meeshaad degantahay ilaa aad gurigaaga u wareegsato meesha aad deganta aad u wareegsato fa ina rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam naha waa reebay an tubaaca in lagu gado asilacu badeecadaha xayu meel tubtaacu lagu soo gatay meeshii qofka mushtarigaahu kula soo wareegay inuu kusii gado nabi maxamed aad diiday idan badeeca meeshaad kula wareegtay kuma gedi karti kuma gedi karti xataa yaxuusaha ilaa ay u wareegsadaan atujaaru ganacsatada ilaa rixaalihim deegaanadooda meelaha ay degan yihiin rawaahu axmeda wariwa abu daawuuda walafdu lahu wasaxahu ibnu xibaan walxaakim wacanhu can ibni cumara radia allaahu canhumaa qaal qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo inii aniga abiicu waan gadaa alibila geela bilbaqiici meeshaan baqiican ku gadaa geela geelaan hayaa badeec ahaanaan iskaga wareejiyaa badeec ahaanaan u haysta wa iska gadaa lacagaan qaata fa abiicu waxaan ku gadaa bidanaaniiri dahab dahabaan kula heshiina intaasoo diinaaraad hashan iga siinin wa aakhudu daraahima markii aan idhaa lacagta isii uu leeyahay dahab ma wadee fida wada fidahaan iga qaado ee imisu waxa weya weeyaan dhufo intaasoo diinaaraad igu leheed waa meeqa dirham waa intaasoo dirham markaasaan dirham qaadana dirhamaan qaadana wuxuu yidhi wa adiicu bidaraahimi marna waxaan ku gadaa dirham yaal qofaan la heshiina hashaan meeqa dirham adkaas intaasoo dirham markaan ku heshiino wa aakhudu danaaniida dahabaan qaadana markaan heshiino wuxuu leeyahay anugu waxaan wadaa dahab ma wado dirham ee lacagtaad igula heshido dirhamyaalka imise dahabka noqona waa intaas markaasaan leeyahay si aakhudu waan qaadana haadaa midkaan min haadaa kan oon ku lahaayaan bedelkeed qaadana wa ucdi waan bixina haadaa kan min haadaa kanoo laygu lahaana waa u bixiya anigana sidaasoo kale mar ayadoo dahab laygu leeyahay aan fida bixina mar ayadoo fida laygu leeyahay aan dahab bixina faqaala rasuul lahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa ba'sa dhib ma leh dhibaato ma leh an taakudaha inaad qaadato bisicri yowmiha maalinkaa sicirka ay joogto laakiin waa inaad markaas sarifka uu joogo waa inaad tiradaa hadda saacaddan sarifku meequ mara waa intaas haya iidhi waa inay saas noqoto maa lam tatafaraqa waa shardi kale haddaadnaan kala tegin walxaal baynakuma dhexdiina shay waxyaaliin ayadoo wax idinka dhexeeyana waa inaana kala tegin oo waxa weeyaan fiiri lacagtii waa lagu kala wareegi markaasaad sarifku imisa noqonaa dahabaan kugu lahaa laakiin u bedel fido intaasay noqonayn khalaas hadda ma wadahayo qaybtan qaado qaybta kale kuu keeneen lama ogola ka rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen waa saxiixu lxaakim xaakim ayaa saxiix yeelay xadiidka xaakim ayaa saxiix yeelay laakiin ahlucilmiga gobolaa daciifiyey ahlucilmiga gobol ayaa daciifiyey oo sanadka waxay leeyihin waxaa la tafruday samaaq ibnulxarbi samaaq ibnulxarbina waxa weeyaan waa saduuqun laa ba'sa bihi marka xadiidka uu la tafaruday lama qaado karo dacfiyaa ku jira dacfi ayaa ku jira xadiidka marka muxuu faa'iideynaa xadiidka waa cad yahay waxay tahay xadiidka lafdigiisa wuxuu leeyahay waxaan samayn jiray geelaan ku gadi jiray baqiic uu leeyahay cabdullahi bni cumar inii abiicu libil geelaan gaday bilbaqiic baqiic waa meel madiine ku taalla waa meesha qubuuraha madiina fa abiicu bidanaaniiri dahab aan ku gadaa dinaar danaaniir waa jamcu dinaar dinaar waa dahab waa lacag dahab ah afar garaam iyo rubuc wey halka dinaar marka dahaban kula heshiina markaan kula heshiiyo wa aakhudu daraahima dirhamyaalan ka qaadano fido oo markaa lacagta ku heshiiyo sita buu leeyahay hadda anagu waxaan wadaa dirhamyaalan wadaa fid baan wadaa markaasaan leeyahay iigu dhufo intaasoo dinaaran kugu lahaaye meeqay noqonee dirham intaasa noqee isi saasaan u qaata wa abiicu daraahima marna qofka waxaan kula heshiina uga gadaa dirham fido wa aakhudu dananiira markaasaan dahab ka qaadana markaan hadhow lacagtii keen idhaahdo uu leeyahay anugu ma wado fido dahabaan wadaa markaasaan leeyahay iigu dhufo imisa imisaad mara wa aakudu waan qaataa min haadaa kan ayaan qaataa oo diramyaalka min haadaa kan oo dahab aan ku laha ayaan ka qaataa wa ucdi aniga laftikay waan bixiya haadihi midaan ayaan bixiyaa oo danaaniir oo waxa weya danaaniirta min haadaa kan oo daraahintaan ka bixiya aniga laftikay saasaan yeelaa iyadoo lagu leeyahay dahab aan leeyahay fidan haya ee fidana u qaadee faqaala rasuul lahi sala allahu alay slam laa ba'sa dhib male an taakudaha inaad qaadato bisixri yowmi maalinkaa sixirkeeda maa lam tatafaraqa haddaadnaan kala tegin wa baynakumaa shay waxa weeye marka waxaa la mid ah annaga hadda lacagaha dalka lagu kala gato maalan qofkii labadii qof waxay ku heshiiyeen shilin soomaali taasoo lacagoo soomaaliyan kaa siina markii uu yidhaha isiyu leeyahay doolara wadaanu soomaali mawda kaasuu leeya iigu dhufo khalaas wey waa sax wey laakiin waxaa la rabaa laba shardi laba shardiyaa la rabaa labada shardi shardiga koowaad waxay tahay sicirka markaas in lagu kala qaato saacaddaas maalinkaas haye meequ maraa intaas iigu dhufo shardiga labaadna waa maxay ayadoo wax laysku leeya waa inaan lagu kala tegin oo maxaa la diidaa mithaal fiiri waxaa dhacda mararka gabal qofkan lacag soomaaliya wax looga gaday markii looga gaday wuxuu leeyahay haye hadda hadhow aan kuu keena ama berri ama saa dambe kaasuu leeyahay hadhow waxay lacagtaan oqayda lama yaqaane dollar iigu bedel aa kuugu bedelay riba caadi wey markaas riba caadi wey sababtoo ah soomaaligiioo maqan oon lahayn aa dollar lagu gaday aan lahayn laba daynaa laisku gado waxaa la rabaa isla markaas waxa weeyaan in la kala qaato hal maado hadday dhacdo maxaa la samay maalan qofkan laba milyana u ku lahaa markaasuu yidhi dollaraan kuu siina hal malyan sarifkeedu siiy markaasuu yidhi malyan kaleeto doolarkiisu waa intaasi hadhowaan kuu keena waxaa la leeyahay malyankaas aan la bixin sidiisii waxaa loogu leeyahay soomaali ahaan lama bedeli karo laakiin midkaan la baxshay intii qadarkii ku aadi lahayd waa sax qadarkaas la kala qaatay waa sax qaybta kale lama bedeli karo marka waa mucaamilkaasoo dhan waxaa lagu wadaa qofka lacagaa lagula heshiiyey midii kaleu bixinaa sarifka saacaddaas ay maraydo waa in lagu kala qaataa waana in saacaddaas la bixiya waxaa xaaraanta waxay tahay lacag qofkan lagu lahaa in lacag kale loo bedelo iyadoona markaas la baxayn waa ribo mararka gabal waxaa dadka gabal ku dhacdaa waxa weeyaan lacaguu ku leeyahay qof markaasuu leeyahy lacagtan waa qiimo dhacayda iigu bedel dollar dadaan kolba hadda isiinay waa ribo taas caadiga wey xaaraan weeye mana banaano waa ribo caadiga waxaa la rabaa saacaddaas aad joogtaan inaad kala qaadataan sarifka wuxuu maraya inaad ku kala qaadataan labadaas shardi ayaa la rabaa labadaas shardi ayaa la rabaa وanه عن cبداللahi بن cمر qاal نahى نبiyu nabigu waa reebay salى الlaهu عalيه وaسلaم can النajaشhi fallisaada beenbeenta mutafaq عalيh najashka waa fallisaada fallisaada macnaheeda waxay tahay qofku badeeca uusan gedayn inuu lacag ku daro ninaa badeeca suuqa keensana badeec dadkii ka gadaayo qofaan ahayn oo isagu gadayn ale intaas anaaba ku rababa uu leey intaas anaa idhi uu leey muxuu ku daleeyay waxaa dhici karta in midkan badeecada le ugu banaynaayo uu la gadaayo oo ama waa qaraab ama waa saaxiib waxaa dhici karta inuu hadhow ku shaxaadi rabo le waa kula gaday iidib uu yidhahdo waxaa dhici karta kan inuu dhibaayo oo uu rabo badeeco qaali inuu qaato miday rabtaa rabta kulli waa xaaraan waa dulmi badeeco aadan gadaynta ag istaagta wax kuma dari karti badeeco aadan gadayn kuma dari karta hadaad gadanaydo beecuna uusan sugnaanin waa ku dari kartaa culammadu waxay yidhahdaan beecumusaayadda kaas dhib male kaas waa lagu dari karaa waa maxay waa beeca la naadiyo beeca la naadiyo suuqa inta badeeca la dhigay aalaleeya haye yaa ku daray anaa toban ku daray haye intaasu mara yaa ku daray yaa ku daray kaas waa ku dari kartaa kenya kaas laftigiisa fasaad inay meesha la taaganta lama rabo ee haddaad wax gadanaydaad wax ku dari laftiga fasaad marna sharcigu ma amro qof marka aan badeeco gadanayn oo beenaalaa inuu wax ku daro ayaa la diidaa qofkii marka lacag ku daro isagoon gadayn waa caasi culamada muslimiintuna waa ku ijmacay qofkaas waa caasi ilahay caasiye qofkii badeeca ku daro lacag isagoon gadanayn والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد